sanadkan laba kun iyo saddex labaatanka bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa waxaa inagu cusub oo hadday noqoto marti iyo hadday noqoto qaabka looga soo qayb galayba waxa ugu weyni waxa weeyaan in dalka morocco uu inoo yahay marti oo ay nagala joogaan qorayaal ay nagala joogaan dad kale oo aqoon-yahana iyo cilmi baadhayaal iyo taariikhyahano iyo mawduuca sanadka la qaatay oo ah adkaysi ama waxaa afka qalaad lagu yidhaahdo resilience marka labadaas arrimood baa inagu cusub sanadka sidii caadadu ahaydba bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa labadaa arrimood ayaa had iyo jeer sanad kasta wax cusub ka dhiga oo arrin cusub laga hadlaa lakiin waxaa laisweydiin karayaa traintarg baa kasoo qayb gashay ergada martida ah ee aad ku casuunteen ee idinla joogta weyntee ergooyinku waxa weeyaan koob iyo konton qof oo ka kala yimi saddex iyo toban dal marka marka laga reebo morocco oo ah dalka afria inoo ah martida waxaa jira dalal kale oo badan oo linooga yimi oo ah guud ahaan saddex iyo toban noqonaya kuwaas oo ay ka kala socdaan ergooyinka ama qoraa ha noqdo ama ha noqdo mufakir ama ha noqdo musician ama ha noqoto waxyaabaha faraha badan leh ee fanka ee lagu soo bandhigaya halkan waad la socota khadrow maaha buug oo keliya eh dadkaas ayaa imanaya waxaanay kala yihiin morocco kenya new zealand ghana jabuuti maraykanka u k bahrain germany ethopia cameroon sweden holland iyo of course martida ka timi gobolada somaliland oo u badan dhalinyarada akhriksiiyo qoraalka marka khadrow aad baa loo badan yahay dadka iyo bugaagta iyo waxyaabaha laga hadlaya intuba way badan yihiin waxaan doonayna hoosta ka xariiqo martiday nala joogtaa martiday nala joogtaa aad bay u ballaaran tahay laakiin in joogitaanka professor p l o lumumba waa wax aada iyo aad u ahaa gooni sanadkan qofa halkaa jooga oo aqoontiisu ay halkaa joogto caannimadiisu ay halkaa joogto africa aada maanta looga dambeeyo kana hadla kuna tarjumo waxa ah pan africanism la yidhaahdo uu fariinta ka diray halkaa dhalinyarada somaliland u diray uu dhalinyarada somaliland u yidhi waad dhegaysan doontaaye wax aada iyo aada u qiimo badan bay ahayd aan aada iyo aadna ugu faraxsanahay waxaad moodaa dhalinyarada inta badan in ay ku baraarugeen qoraalka iyo muhiimaddu leeyahay guud ahaan dhulka soomaalida way ka socdaan dadaalada afka soomaaliga qoraalkiisa kor loogu qaadayo runtii maaha oo keliya bandhiga laakiin oo in bugaag lasoo bandhigo waxaa ka socdaa bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa waxa weeyaan kacaan ah sidii qoritaan afka la qorayo ee weliba marka af soomaaliga la qorayo loo hagaajin lahaa loo dhowri lahaa loo baran lahaa waxaanu kasoo horjeednaa fikirka faafay ee ah anigu af soomaaliga waan aqaanaa waan ku hadlaa dabeedna waan qori karaa marka muddo imika laga joogo tobaneeya sano baanu go-aan ka qaadanay ah laga fikiro in dadka la baro sida af soomaaliga loo qoro waxyaabaha la yidhaahdo tababarada qoraal culinta toolmoon ee ka horeeya bandhiga labada toddobaad ee horeeya macnaheedu waxa weeyaan in dhalinyarada aan lagu dhiirigelin inuu wax qora laakiin lagu dhiirigeliyo si wanaagsan wax u qoro oo si saxan wax u qoro oo af soomaaliga si cilmiyaba loo bartaayo sida loo qoro barta marka arrinka ay dhalinyaradu ka helaysaa waxa weeyaan isdhexgalka inay isu imanayaan ay wada joogayaan sida aan kuu sheegay gobollo fara badan bay ka yimaadeen oo somaliland waxay ka baranayaan kuwa wax qoraya inay helaan meelo ay ku tababartaan oo tababarada qoraal culinta toormoon ah waxay ka helayaan in sidii markii hore dhici jirtay si ka duwan oo ah in meel la iskugu keeno buugga qofka dhalinyaradahe qoray ciddii u daabacday ciddii qaybinaysay iyo cidda ka iibsanaysa berigii hore intaasoo dhan qofka dhalinyarada bay dusha kaga dhici jirtay iminkase nasiib wanaag waxaa jira meelo fara badan oo bugaagta ka baacimustiraya oo daabacda qolo kasii baacimustiraysa oo sii qaybisa iyo qolo tifatir ku samaysa oo qofka la shaqaysa marka intaasoo shaqo waxay ka dhex dhacaan labadaa toddobaad saddexdaa toddobaad ee buugfeyrka kana horeeya iyo kaka dambeeya iyo ka buugfeyrka u socdo intaasiba waa faa'iido badan ta ugu dambeysa waxa weeyaan halkan buug oo keliya maaha ee nooc kasta oo fanka hadday noqoto farshaxanka hadday noqoto hees curista hadday noqoto filim samaynta hadday noqoto sawir qaadista hadday noqoto waxaa laga wax la xidhiidha fanka xirfadaysan ee xirfada loo qaadan karo halkan waa lagu bartaa toddobadaa cishana waxay yihiin toddobada cisho lasoo bandhigo wixii sanadka lasoo baranayay anagu dambeyn waxaa la isweydiin karayaa in badan baa wax la bilaabaa laakiin mararka qaarkood waxaasi ma sii socdo lix iyo toban sannadoodoo xidhiidha maxay tahay sirta ku jirta iyo wax laga baran karaa bandhiga caalamiga lakin waxaan doonaya dib in yaraan ugu noqdo bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa markuu bilaabmay lix iyo toban sano ka hor dad fara badan waxay lahaayeen jaamaco malaa xilligii saxa ahaa inkastoo wax wanaagsan aad wado ma joogto sababtoo ah dadku waxay u baahan yihiin hooy dadku waxay u baahan yihiin biyo dadku waxay u baahan yihiin cunto marka buugga haynoo yaro dambeeyo anigu waxaan aaminsanaa inaanay sax ahayn waxaan aaminsanaa in xilligii sax ahaa lasoo gaadhay waxaanay ku beegnid markii ay dhalinyarada somaliland ee qasacadaha wax ku baratay ee iskuullada hoose ee ka kala daatay dib uga soo kabatay ee adkaysigii ka dhacay ay iskuulladii dhexe kasoo baxeen ee dugsiyadii sare kasoo baxeen xilligii sax ahaa markii la taagnaa ee ay dhalinyaradu diyaar u ahayd inay wax aqriyaan waayo noloshii caadigaha baa kusoo noqotay oo noloshii wareegtada ahayd caadiga ahayd ee iskuulka ahayd bay mar labaad soo xidhantay markaas ayaynu bilownay marka waxaan aaminsanahay meelo kaloo fara badan oo bugferka laga bilaabo inaga dambeeyey laba arrimoodba way keenaan oo dabcan wixii wanaagsan ee qabsooma waa la yskaga daydaa waanay wanaagsan tahay in lasii fidiyo aad iyo aad baanan uguna faraxsanahay uguna hanweynahay uguna kalsoonahay inay tahay sax in lasii laga sii hamba qaado oo meelaha kale laga sameeyo magaalo kasta maaha oo keliya meelaha afka soomaaliga laga hadle meelaha kale ee adduunyadana talabaadna waxa weeyaan marka lasoo gaadho xilliga ay loo baahan yahay oo mar kasta waa loo baahan yahay lakin xilliga suurtagalnimaduna ay ku jirto marka waxaan isleeyahay sirta bandhiga caalamiga ee bugaagta hargeysa in ay sirta guushu tahay xilligii sax ahaabaa la bilaabay wixii sax ahaana waa la bilaabay sidaasay ku hirgashay meelo kaloo fara badanna looga sii qaada